degeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waxbarashada raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar toddobaadkii baadahan oo kale aad dhegeysataan barnaamijka kaa aanu kusoo qaadano mawduucyo kala duwan oo la xiriira waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe hadduu ebebenraal ka noqda toddobaadkana barnaamijka waxaanu kusoo qaadan doonaa munaasabad lagu soo bandhigaya natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad balse intaan u gudagelin barnaamijka afrinta gaaban
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsaneyn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saartay halkan idinkala socodsiin doonta anigoo ah saare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer saki munaasabadan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle maamulka degmada jowhar maamulada iskuullada waalidiin iyo qaar ka mid a ardayda iyo martisharafka leh ayaa ahayd mid lagu shaacinayay natiijada imtixaanka shahaadiga ee sanada ardayda kalimaha hore ka gashay ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay gudoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baare iyo waalidiintii kasoo qayb gashay munaasabada xafladan qiimaha iyo quruxda leh ee lagu shaacinayo foom fasalka sideedaad sana dugsiyeedka waxaan u rajaynay aanoo ku hadlayo magaca maamulayaasha degmada jowhar inay guul ku dhammaato waxaana soo dhoweynayaa madaxda halkan isugu timid oo ugu horeeya wasiirka waxbarashada marka waxaan leenahay bahda waxbarashada ka iskaashato waalidiin ahaan iyo arday ahaan ardaydana akhlaaqiyan macnaha waxyaabaha tarbiyada waxaa la yihahdaa maamahada waxay ahayd waxaa la yihahdaa alcilmu bilaa adabin ka shajarin bilaa tamratin aqoonta haddaysan lahayn wax aadaab ah waa geed aan mirin lahayn marka dadaala ardayda soomaaliyeed gaar ahaan hirshabeelle ardayda waxaan leenahay dadaala asaagiina la tartamo maanta natiijadii waxaa la joogaa oo la shaacihayey ardadaas la shaacihayey kaalimo ay kala galeen kadibna la soo dheji doono warqadda imtixaanka si u kala guulaysteen waxaan la qaybsaynaa waalidiinta iyo macal ardada waxaan la qaybsaynaa farxaddaasaan la qaybsaynaa waalidiintaan ka mid nahay ardadana waa la qaybsaynaa farxadda maanta ay u joogaan waa la qaybsaynaa waana ammaanaynaa wasiirka waxbarashada wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha hawsha usoo dhabar adeegeen iyo maamulayaasha macallimiinta kulli waa ammaanaynaa waxaan rabnaa dadaalka inuu sii socdo oo lasii labalaabo cunuga hadda imtixaanka iidka ka baxo ma aha kama dhign inuusan riti seexay kama dhigna haddana wuxuu bilaabaa dugsigan bilaabaa soo horuu sii socdo ninkii maanta kaalinta kooba ka gala imtixaanka iidka waxaan rajeehaynaa inuu haddana uu ka gala kaalinta koobaad uu ka gala qaybta kale oo dugsiga sare hadduu dugsiga sare dhameeya haddana jaamacad laga rabaa waxbarashada wado waayo joogitaan male ilmaha waxaan kala dardaarmaynaa taleefonkan shaashada weyn leh iyo habeenka sariiraha korkooda la jiifaan ay kula hurdaayaan waxaan rabnaa inay taleefonkaas ay joojiyaan
waa idin hambalyeynayaa wasaaradda iyo macallimiinta iyo maamulada iyo ardaydaba iyo waalidiintii soo barbaarisay ee soo gaarsiisay heerkan waxaan leeyahay hambalyo shaacintan waxa waaye waa markii ugu horeysay inta aan noqday wasiir guddoomiye degmo ama magaciisii doqor magaalo waa markii ugu horeysay aan ka soo qayb galo shaacin heerkan ah waa si gaaraan idinka mahadcelinaa sida aad u xusteen maamulka degmada jowhar gaar ahaan dowladdiisa hoose ee golaha deegaanka waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waxaad daadijiseen ama aad garateen mudnaanta ay ku leeyihiin maamulka degmada wasaaradda waxbarashada waxaan leeyahay hawaarto ha lagu daydo wasaaradaha kale ee dowladda hirshabeelle waxaan leeyahay sidaanoo kale inaan kaga soo qayb galno anaga kolba ma ka rabno macaash ma ka rabno ani waxaa igu filan afartan iyo sideed geed can baan leeyahay oo baari igu taalo afartan iyo sideed geeddaas can baa igu filan inta kale sharaftaa wax kasta ka weyn in laysku hambeeyaa wax kasta u weyn waxaan kaloo aan kabaa xildhibaanka sida uu yidhi ardayda badi aniga waana dhibtaa xanuunay nagu leedahay bacdamaa aan nahay mas-uuliyiintii idinka wada hooseeyey shacabka ee dhibaatadooda saamaynaysay ardayda haddii ay soo daahaan cinqaabay leeyihiin gudaha lagu cinqaabo oo maxaan ku idhaahay dhegtaa wax laiskugu geli jiri faraha wax laiskugu geli jiri waa laiswareeji jiri sidaas ha la sameeyo laakiin laamiyada ardayda ha lagu daynin ardayna waxaan leeyahay arday noqda oo adaab leh oo maxaalin dhihi jiri ardayda adduunka la jaan qaada hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka waxbarashada raadiga haysna ee magaalada jawhar markanna waxaan siin doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle mudane axmed cabdulaahi bashiir kaa oo ku dhawaaqay natiijada imtixaanka fasalka sideedaad iyo ardayda kaalimaha hore ka galay
wasaaradda waxay imtixaanka qaaday kow iyo labaatanki bishii juun labada kun labaatan iyo afarti ilaa iyo afar iyo labaatanka bisha juun labada kun labaatan iyo shan waxaa lagu galay soddon iyo shan xarumood oo ku kala yaalla deegaanada dowladda hirshabeelle guud ahaan waxaa imtixaan sanadkan imtixaanka sanadkan u fadhiistay tiro dhan toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo shan arday macnaheedu waxay ka dhigan tahay sanadkii hore sanadkan ayaan ka badanna celceliska natiijada ee ardada lab iyo dhidig iyo wadarta guud gudbay dhinaca labka saddex kun siddeed boqol iyo afar dhidiga laba kun siddeed boqol soddon iyo labo wadarta guud waxaa waaye waa lix kun lix boqol soddon iyo lix waxay u dhigan tahay marka boqolkiiba lab inta gashay afartan iyo toddobo dhibic shan boqolkiiba ayaa gashay imtixaanka dhidiga inta galay inta gashay waxay ka dhigan tahay soddon iyo shan dhibic shan boqolkiiba wadarta guud ee ardada noo gashay markii boqolley loo bedelana waxay noqonaysaa siddeetan iyo saddex boqolkiiba waxaan u malaynayaa meeshii markaasi la filayay waa ka badanna imtixaanka markii la qabanayo waxbaa daroob awd noqonaya waxbaa inta markaasi maxaa la yidhaahdaa imtixaanka ka soo qaybgeli waynayo duruufo iyo dana awood inta maqan marka lab ahaan markii la isku daro guud ahaan hirshabeelle waa toddoba boqol labaatan iyo afar dhidinka ka maqanna waa shan boqol iyo afartan guud ahaan waa kun laba boqol lixdan iyo afar boqolley haddii loo bedelana waa sagaal boqolkiiba labka dhiddinkana waa lix dhibic sideed haddii la isu geeyo wadarta guud boqolley loo bedelana waa shan iyo toban dhibic sideed boqolkiiba inta ka hartay oo hartay waa afartan labka markii la fiiriyo dhiddinkana waa konton iyo shan wadarta haddii la isku daro waa sagaashan iyo shan boqolley haddii loo bedelana boqolley haddii loo bedelana waa zero bonty five boqolkiiba labka dhadigana waa zero bonty seven boqolkiiba wadarta markii la isku darana waa hal dhibic labo boqolkiiba waxaan rabaa kaalmaha sanad dugsiyeedkaani ardada dhammaan way wada guulaysteen laakiin waa la sii kala guulaystayo kaalinta koowaad sanad dugsiyeedka fasalka sideedaad waxaa kaalinta kow galay ridwaan xasan daa'uud muuse iskuulkana waa sheekh xanafi celceliska uu ku baasayna waa sagaashan iyo toddobo dhibic afartan iyo saddex labo waxaa galay cabdiraxmaan cabdicasiis cali maxamed dugsiga ama iskuulka waa horseed baled weyn celceliskiisa asigana waa sagaashan iyo toddoba dhibic labaatan iyo sagaal waxaanu malaynayaa sintiyaala looga qaaday waxaan leeyahay hambaliyo dhammaan kaalinta saddexaad waxaan u malaynayaa saddex arday ayaa iskula jirta waa cabaas cabaas ismaaciil maxamuud miidle horseed jowhar asigana waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal cabduqaadir cabdulaahi bashiir bisin waa buulabaley iskuulkiisa dugsiga jowhar ayuu ku yaallaa waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal sidoo kale ruweydo cumar cabdulaahi axmed sheekh xasan barsane jowhar sheekh xuseen cadde sorry sheekh xuseen cadde waaye iskuulkeeda jowhar sagaashan iyo lix celceliskeeda waa sagaashan iyo lix dhibic labaatan iyo sagaal saddexdaas ardayna waxay isula jiraan kaalinta saddexaad kaalinta afaraad laba arday ayaa isla gashay maxamed qaasim muuse xasan iskuulka waa sheekh xasan barsane jowhar ayuu ku yaallaa celceliskiisa waa sagaashan iyo shan dhibic konton iyo toddoba sidoo kale waxaa ola jira kaalinta afaraad xasan cumar yuusuf cawaale mujamac waaye asigana iskuulkiisa beledweyn sagaashan iyo shan dhibic konton iyo toddobo celceliskiisa waa intaas kaalinta shanaad cabaas maxamed cali muumin somaali international waaye dugsiga beledweyn ayuu ku yaallaa sagaashan iyo shan celceliskiisa dhibic afartan iyo saddex kaalinta lixaad leylo muxamed maxamed cusmaan iskuulkeeda ama dugsigeeda waa cumar bin khadaab beledweyn sagaashan iyo shan dhibic afar iyo toban waayo celceliskeeda kaalinta toddobaad waxaa isla jira laba arday oo kale ah cubayd xasan cabdi maxamed daarulculuum baled weyn sagaashan iyo afar dhibic siddeetan iyo lix kaalinta toddobaad waxaa la jirto gabar maryan cali abikar cali iskuulku waa ramadaan baledweyn sagaashan iyo afar dhibic siddeetan iyo lix celceliska weye kaalinta sideedaad laba arday ayaa isla jirta zakariye maxamed wehliye afrax iskuulka waa jalalaqsi iskuul degmada waa jalalaqsi waa sagaashan iyo afar dhibic toddobaatan iyo kow celceliska waxaa la jiro mascuud cabdi cadow macow imaamu shaafici jawhar sagaashan iyo afar dhibic toddobaatan iyo kow celceliskiis kaalinta sagaalaad waxaa ku jiro cabdiweli cabdulaahi cabdisalaan cali buundaweyn dugsiga iskuulka waa buundaweyn beledweyn ayuu ku yaallaa sagaashan iyo afar dhibic konton iyo toddoba waa celceliskiisa kaalinta tobnaad waxaa ku jirta fartuun axmed xuseen faarax iskuulkeeda waa sheekh maxamed macallin beledweyn ayuu ku yaallaa celceliskeeda waa sagaashan iyo afar dhibic labaatan iyo sagaal
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markanna waxaan siin doonnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabelle mudane abuukar xasan abuukar iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare hirshabelle mudane siciid hagar camalow kuwaa oo si wadajir ah hambalyo ugu diray ardayda ku guulaysatay imtixaanka shahaadiga ah wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud duqub magaalada ama maayirka xildhibaan dowladdegaan nabadoonka mudane beeri maamulayaasha iyo macallimiinta waalidiinta ardayda qiimaha badan dhammaan bacda saxaafadda waxaan ku salaamay salaada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii kelmadda wasaaradda waxaa jooga wasiirka anigu waxaa meesha usoo istaagay sida waalidiintii oo kale hadda maayirka iyo waalidka hadda iyo iyo xildhibaanka oo kale inaanu hambaliyeeyo runtii waalidiintii ardayda soo barbaarisa iyo maamulayaasha iyo macallimiinta iyo ardayda laftooda oo ah maanta joogaan natiijadii dugsiga dhexe inay goostaan runtii geedi dheer waaye dugsi dhexe ma dhowo markii lasoo bilaabay marka insha allah waxay gudbi doonaan dugsi sare maanta waa marka maalin weyn waaye wasaaradda waxbarashada waxay ku tahay maalin weyn oo guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle maadaama la shaacinaayo arday waxaa gashay sana dugsiyeedkan aan jeclahay toddoba kun ku dhow oo guud ahaan hirshabeelle ah maantana kulli waxay dha u taagayaan inay natiijadii maqlaan insha allahu tacaala marka waa soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay ardayda hambalyo noqda kuwii ku dadaala si ay u gudbi lahaayeen dugsi sare ee aqoonta sugurni lahayn wasalaamu calaykum ku guulaysatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad sana dugsiyeedkii aan soo dhaafnay oo juhdi badan la geliyey ee, waxaan hambalyo gaara u diraya oo aan si guud ugu hambalyaynayaa dhammaan ardada guulaysatay iyo waalidkood wasaaraddu waxay u mahad celinaysaa boqolkiiba boqol taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo mar walba diyaar u ahaa inay la shaqeeyaan wasaaradda amniga imtixaanaadkana hore u sugay ardada tobanka arday ee ugu sarraysa ee maanta halkan laga shaaciyey waxaan ku faraxsanahay dhammaantood inay yihiin ardadii ka soo baxday dugsiyada ee muxuu ahaay deegaanada hirshabelle dhammaantood wasaaraddu waxay u ballanqaadaysaa si dhow inay arrimahooda u fiiriso iskoolaad iyo waxbarasho deeqa ee wasaaraddu bixinaysana in iskoolaadka aan annaga leenahay aan ka siino arday walba oo ka mida ardadii guulaysato tobanka ugu sarreeyo waxaan u samayn doonaa deeqa waxbarasho hadduu ilaah yidhaah waxaan rabaa inaan gadaal u noqdo sanadkii hore sanadkii hore ee, aniga ayaa liigu casuumay xafladdii shaacinta imtixaankii dugsiga sare xamray ahayd waxaa joogay wasaaradda waxbarashada wasiirkeeda ustaad faarax cabduqaadir wasiiru dowlaha dhammaan saan oo kale waxaa loo soo saaray tobanka qofood ee ugu sarraysa in la soo geliyo waxaan fadhiyey safka hore waxaan ag fadhiyey wasiir faarax cabduqaadir wadnahan farta ku haaya maamul goboleedyada dalka ka jiroo dhanna kaligayaa laiga casuumo oo ayaga matalaya waxaa ceeb igu ahaan lahayd anigoo matalaya inay hir shabeelle kaalmaha tobnaad ay soo geli weyso markii markaas ardada maanta imtixaanka loo dhijinaa walwalka ahay walwal ka weynaa ahay waxaa la sheegay kaalinta koowaad sidaan looma qoraynin waxaa la dhahaa kaalinta koowaad waxaa galay hebel hebel hebel oo aamusaa ninka xiriirinaya oo ka soo jeedo gobolka banaadir oo leeyahay kaalinta afraad marka la maraa ayaa waxaa soo baxay wiilkan hortayda taagan cabdiraxmaan oo loo soo qoray inuu yahay kaalinta afraad hirshabelle waxaa loo soo qoray inuu dhigto iskoolka sheikh xanafi waxaan u malaynaya inaan usoo u soo hambaliyey iskoolka iyo isagaba waalidiintoodaan wacnay sanadkii hore sidoo kale kaalmaha dadkii gale waa wada wacnay sanadkaana meediyahana waa uga hambalyaynaynaa si gaarana waa u wacaynaa waxbarasho friina waa siinaynaa waxaan rabnaa maamulayaasha iskuulaadka ee halkan fadhiyo maayarkii magaalada iyo xildhibaankii golaha deegaanka way hadleen aniga eh, waxaan u mahad celinayaa cismaan dheere maamulaha iskoolka sheekh xanafi oo dhowr jeer iga aqbalay caruurta laamiga taagan in gudaha la geliyo ma aha maayarka iyo iyo iyo xildhibaanka keliya inay dhibaysee annaga dhanayna dhibee canug bannaan taagan oo ardaya oo libisan ceeb waaye ilmaha gudaha ha la geliyo waa la qabaa fikirka maayarka iyo xildhibaanka waxaan rabnaa magaaladan inay noqoto magaalo sambal u noqoto magaalooyinka kale si bacdamaa ay tahay caasimadii dowladda hirshabeelle waxaan rabnaa inay magaaladan ka duwanaato magaalooyinka kale ardadana gudaha la geliyo anigoo ku hadlaaya magaca madaxweynaha dowladda hirshabeelle his excellency cali cabdulaahi xuseen guudlaawe anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda dowladda hirshabeelle waxaan hortiina uga mahad celinayaa ugu hambalyaynayaa ardadii tobanka aheed ee ugu sarraysay iyo dhammaan ardada guulaysatay waxaan dareemi karnaa lix kun iyo lix boqol iyo dhowr arday oo imtixaanka gashay ayaa waxaa dhacay sagaashan iyo shan nambarka dhacay waa gara kartiin aniga ma dhahaayo waa dhaceen ee waxaan leeyahay waxbarashadii ayay marlabaad ku noqon doonaan hadduu ilaah idhaahdo yaa la niyad jebin ardayga kaalmaha hore aan soo gelin wuxuu soo geli doonaa imtixaankiisa foomfoorka waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga mahad celinaa intii soo qaban qaabisay xafladdan inta nagala soo qayb gasho maayarka magaalada ugu horeeyo dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa guul wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda hirshabeelle iyo macallimiinta iyo ardada inaan gacnaha ishaysannaan rabaa waxaan rabnaa inaan wax walba uga gudubno annagoo saaxiibbo ah hal shaqee naga dhexayso oo isjecel waa ogtihiin waxa maanta ka jiro deegaankan hirshabeelle ee dhinaca waxbarashada guud ahaan dhegaystayaal intaasi aan kusoo gabgabaynayaa barnaamijka waxbarashada raadiga isna ee magaalada jowhar aan toddobaadkan kusoo qaadanay munaasabad lagu soo bandhigaya natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee dowlad goleedkan hirshabeelle intuu socday aniga wasaaradda ina socodsiinaya dhanka ee farsamada waa injineer saki tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiis ah nabadgelyo